fadhigii maanta ee golaha guurtida somalilan oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane saleebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay dood ka yeesheen ajandooga kalfadhiga lix iyo lixdanaad iyagoo mudanayaashii doodda maanta ka qayb qaadanaya ay isku aragtidha dhowaayeen ayaa mudanayaasha golahaasi waxay shirgudoonka golahaasi si wadajir ah ay uga dalbanayeen in ajandahooda lagu soo daro qodobo ay ka mid ahaayeen xoojinta amniga iyo dhiirigelinta dalagga wax soo saarka dalka iyaga oo mudanayaashii doodda maanta ka qayb qaadanaya ay ka mid ahaayeen xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan iyo xirsi ciise jaamac halka ay sidoo kale mudanayaasha qaarkoodna ay shirguddoonka golaha guurtida somalilan ay si buuxda uga dalbanayeen in xorhoosoodkooda lagu soo daro ajandooga kalfadhigooda mudanayaasha waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan u soo noqdo ajandahan aad iyo aad u fiican yahay duwan ku waafaqsan waxaan leeyahay coolasaadka ha lagu soo daro qodobka labaad waxaan leeyahay inaan ku darayo waxa weeyaan arrinta dukanrad iyadna ha lagu soo daraan leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inay maanta ishyuga inu ahaado ma ahayn ajando inuu ahaado ajandaha madaxweynaha oo golaha in aynu isqiimayno way ahay madaxweynaha in loo yeedhe
golahanu markaa hawsha uu leeyahay waxa weeye nabadgelyada nabadgelyada in isaga loo daba fadhiisto oo tala bixintiisa iyo waxqabadkiisana la fuliyo oo lagu dhaqmo ayay ayay xaq ay ahayd goluhuna hore ugu jiray oo kusoo dhaqmi jiray sidii aan taariikhda ku hayo arrintan xeerhoosaadkii laga hadlaya laleeyahay ha lagu soo darana anigu ma qabo in lagu soo daro laakiin wixii aynu xeerhoosaadka ugu soo darayno aynu ka wada hadalno soo jeedinaya ajandahan iminka qodob tukarad ha la soo geliyo qodobka nabadgelyada oo tukarad ha lagu soo daro qodobka lixaad ee dhaqaalahana dhiirigelinta wax soo saarka dalka hala dhiirigeliyo hana la joojiyo qodob band kale ha lagu soo daro qodob kale oo ah ha la joojiyo wixii dalka ka soo baxa ee dalka laga helaayo yaan dibadda laga keenin waayo tamaandhadii iyo wixii dheeraladu beertay ee dalka laga helaayo yaan dibadda laga keenin waayo tamaandhadii iyo wixii dheeraladu beertay waxaa lagu jebinaya wax etoobiya mariya iyo manka imanaya waxaan jecelahay in intaa lagu soo daro waa xeerka qodobka dhaqaalaha in lagu kordhiyo wixii dalka laga helaayo oo ay ugu horayso qudradda dalka soo baxaysa ee la jebinayo ee la felisayo dadkii dalka wax u soo saari lahaa kaana ha lagu soo daro geesta galna shirguddoonka golaha guurtida somalilan ayaa meesha ka saaray in xeer hoosaadkaasi ay mudanayaashu ay ka soo hadleen aan lagu soo dari karin ajandahooda islamarkaasina gaashaanka u daruuray mudanayaasha halka ay kula dardaarmeen shirguddoonku inay mudanayaashu ka soo baaraan degaan oo ay soo akhristaan xeer hoosaadkaasi u dejisan guddida joogtada ah waxay xaq u leedahay inay ajandaha soo jeediso dabeetana go-aanka ugu dambeeyana sidii dhaqanku haan jiray dee guddidu shirguddoonku lahaa intana halka aa ku timaadeenoo dee aad jaalis garaynaysaan baa ii muuqataa shirguddoonka dhuumashada dhabarku muuqdaana ma fiicna haddii aydanaan shirguddoonka raalli ku ahay dee xaq baa u leedahay idinkaa doortay idinkaa bedeli hab loo marana way leedahay tirana way leedahay raganimadu waxay ku jirta inaad toos u abaartaan ma aha inaynu ajande ku meeraysano ma aha war toosa loo abbaaro guddoonkaiduunma baahnin way idin bedelaynaa soo markii horeba idinkuma idin doono waxaasaan idin leehay waxaa aniga waxaanaa labada qodob ku soo ururiseen waxaa igala fiicnaa tuka raqida nabadgelyaday ka mid tahay nabadgelyada marka la gudagalahaa nabadgelyaday ka mid tahay iyo nabadda wax weliba meesheeday leeyihin waxaan leeyahay danta qaranka aynu ku eg ajandihii hore haddaad haysataan ee ay guddidu keentay qodobka aad ka hadlaysaan siduu u qoran yahay akhriya bal akhri maxaa ku yaalla sharci bay markaa ku dhaqmaysaan xeeroosaadka laftiisa aad ka hadlaysaan dee in la soo barto baa fiican oo la akhriyo halkana waxaa ku taala guddidu waxay soo jeedin karaan qodobada xeeroosaadka oo wax ka beddelka lagu samayn karo qodoba maydinaan soo jeedin maydinaan soo jeedin ereya aad soo jeediseen oo aad leedihiin qodobkaa iyo qodobkaa iyo qodobkaas baan soo jeedinaynaa isagoo sababaysa in wax laga beddelo kuma taal dee sharciyadaynu raacaynaa innagu sharciyadaynu markaa raacaynaa haddaad idinku ilduufteen dee sharciga annagu ka ilduufi mayno si kastaba ha ahaatee ajandahan kalfadhiga lixiyo lixdanaad ayaa waxa uu ku furmay mid ka dardar badan oo ka xiisa badan ajandayaashii hore